tababarkan uu dareeri doonaa muddo afar maalmood iyo magaalada hargeysa lanqoqobod iyo howlwadeenada hay-adda taydhoorka oo yahay qabanqaabadii hay-adda alayta welibaana laga barado doonee sidii lantayay lahaye xirfado maadaama ay muhiim ee tahay in lala dareera tayada badeecadaha iyo daawooyinka onkoreyntii weliba goobta ku hadalaya agaasimaha taydhoorka ee wasaaradda walbarashada somalilan maxamed cumar ismaaciil usoona sharaxiya muhiimadda tababarkan lanqobodaya barnaamijkani waxa uu daaran yahay in la helo maadaama oo laga hadlayo oo ay wasaaradda waxa weeyaan ay tahay shayga ugu muhiimsan ee imika ay doonayso inay wax badan ka bedesho waxaa loo yaqaano quality-ga quality-ga marka quality-gu wuxuu u baahan yahay dee dadkii quality-ga kaxayna iyaga laftigoodii in la qalabeeyo oo la howlgeliyo oo la diyaariyo taasay fursaddan weyni ka dhalatay falilaahi alxamdu maanta aynu aynu mado shan weynee bilan iskugu nimi waxa weeyaan halkan waxaa tababarka ku gelaya sacaadta wasiir gobolka marodijeex iyo gobolka hawd waxa weeyaan waxa weeyaan waa xubno loo tababarayo inay noqdaan mentors inay noqdaan waxay shaqo weyn ka qaban doonaan waxa weeyaan goobihii loogu talagalay waxay taageero weyn siin doonaan macallimiintii waxay garab istaagi doonaan macallimiinta waxa ay wax ku kordhin doonaan xirfadda macallinku u baahan yahay waxay qiimeyn doonaan macallimiinta waxa ay la socon doonaan si joogto ah macallimiinta xubin kasta waxaa loogu talagalay barnaamijkan haddii ilaahay yidhahdo allah inoo suurtogeliyo wasiir sida tayadu kaaga go-an tahay waxaan u malaynayaa tayada dhabadeedii haddaynu gacanta lugta saarnay ilaahay ha inagu guuleeyo waa wax weyno qarankaaga aad u qabatay waana howl weyn oo aad u dhabar adegtay iyada laftigeeda waxa weeyaan dulqaadkeeda iyada laftigeedu waa meesha ku jiro tiimkani waxay ka howlgeli doonaan oo ay wax weyn ka bedeli doonaan wasiirka wasaaradda walbarashada somalilan doctor aadan bulxan oo la hadalaya shaqaalaha fursadiyo on helana iyo ku faa'iidaysadana islamarkaana iyo kadabaqana shaqadiyo muddo aanu hawsha haynay ayaanu ka fikiraynay maxaad ka yeeshaan tayada runtii waad ogtihiino akseskii ama fidintii waxbarashada meel ilaahay loogu mahadnaqaan ka joognaa marka laba kun afar boqol iyo shan iyo konton iskuul ay noo dhisan yihiin lagana yaabaa sanadkan inay dhowr boqol oo iskuuloo kale noogu biiraan waxay kuu muujinaysaa inaynu dalkii meelo badan gaadhnay markaanu cabirayna iminka annagu xisaab ahaan marka la cabiro iskuullada inoo furan hoose dhexe sare waxay noo dheer malcaamadihii qur-aanka oo xilkiisu iyagana saaran yahay waxay noo dheer keejiyadii oo cilmi nagu cusuba runtii oo u baahan isagana inta kala fahamsiiyo waayo intii muddo iminka markaan ceegaynay waxaa soo baxay ardayga kejiga soo gala wuu ka actif iyo aqoon fiican yahay marka uulada la qoro ubadka wuu ka fiican yahay